waxaa ogsoontihiin magaalada muqdisho xalay oo canasaarka ahay oktoobar in magaalada muqdisho lagu qabto xafladii loogu dabaaldegaayey xuska saddex guuradii calanka soomaaliyeed magaalada muqdisho iyadoo life ah habeen la qabto wax weynay ka turjumaysa arrintaas marka waxaanu alla ka baryayaa nabaddaas noo adkeeyo sidoo kale ummadda soomaaliya meel walbay joogto waxaan jeclaan lahay maamulka gobolka maad ay ku daysadaan gobollada soomaaliyadoo dhan inay saanoo kale u sameeyaan dadka shaqa abuursi ay ugu sameeyaan waxaan kaloo leeyahay in amniga laga wada shaqeeya amni haddii la helaan nolol la helaya amniga la wada